hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen ayaa maanta ka hadlay askartii iyo saraakiishii looga dilay duleedka degmada xudur ee gobolka bakool lafta gareen ayaa qirtay khasaaraha culus ee la gaarsiiyey ciidankiisa wuxuuna sheegay inuu ku waayey saraakiil saraakiil xigeeno iyo askar wuxuu kaloo hadalkiisa ku daray xanuunka ay ku reebtay arrintaasi waxaan halkan rabaa inaan oga diro tacsi ciidamada oo maanta ciidan gurmad ahaa oo u socday ciidamada miino loo dhigay la kacday dad qiimo badan oo saraakiil iyo saraakiil xigeenno iyo dableyba ah na ay ku dhinteen kuwo intaasoo kale ahna ay ku dhaawacmeen dhacdadaas oo xanuunka badan ayaa dhacday wax qornaa bay ahayd dadkii dhintay askartii iyo saraakiishii meesha ku dhimatay dalkoodii dadkooday u dhinteen si kastaba weerarkan oo ay fuliyeen rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu laayay askar iyo saraakiil wuxuuna ka dhacay duleedka degmada xudur dhimashada ayaa ahay toddoba askari oo laba saraakiil yihiin halka dhaawacuna uu ahaa afar iyo toban oo ay saraakiil ku jiraan iyadoo soo kale weerarkan uu sababay gubashada gaari cabdibilaaw oo uu qari dhashiika saarnaa waxayna askartii ka badbaaday weerarka goobta uga carareen gaarigii gubtay